Maamulka Isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho ayaa daahfuray olole indhafiiqis lacag la'aan ah. Ololahan indhafiiqista ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan in ka badan afar boqol oo qof oo danyar ah kuwaasi oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Dr Maxamed Cabdulle Kooshin, oo ka mid ah maamulka Isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho, ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedka ololahan indhafiiqista.
Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsan. Waxaa noo bilowday adeeg samafal ah oo indhafiiq ah kaasoo iskugu jiro maaragtay daweyn oo dadka indhaha ka xanuunsan maaragtay laga daweynayo wixii aragoo daciif iyo aragga loo saxaayo iyo sidoo kale dad qalliimo oo sidoo kale dadka aan waxba arkaynin qalliimo lacag la'aan loo samayn doono adeegan samafalka ah wuxuu ka socdaa isbitaalka ee madiina waxaana iska kaashaday maaragtay hay-adda Euronews Dr Lari ama ururka dhakhaatiirta xuduudda lahayn ee Turkiga iyo hay-adda Safe Division iyo isbitaalka Madiina adeegan samafalka ah waxaa loogu talagalay bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan kuwa danyarta ah ee aan awoodda u lahayn inay yimaadaan xarumaha caafimaadka si ay lacagaas kaga bixiyaan qaar ka mid a dadka ka faa'iidaysta ololaha indhafiiqista ayaa ka mahad celiyey aadan yuusuf maxamed aa layidhaahaa walaalaheen turkiga waxa ay noo keeneen aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dadka kale oo aan ka faa'iidaysanayna waxaan rajaynaa inay imaadaan oo ay ka faa'iidaystaan daaweysa kheyr allah siiyo habaryartay iyo hooyaday ii daaweeyeen kheyr allah siiyo meel walbooy joogaan kheyr allah aniga oo ah salaado cali waxaan u mahad celinayaa dhakhaatiirteenna soomaaliga mahad iyo barwaaqo iyo baraaro allaha gaarsiiyo ollaan indhafiiqista ah ayaa loogu talagalay inay socdaan muddo toddobaad ah kuwaasi oo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka danyarta ah ee aan awoodin inay iska bixiyaan qarashka indhafiiqista